بsم الlh الرحmن الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh وعlى آlه وأصحاaبه وmaن تبعهم بإحsان إlى yوم الdin darsigii saddexaad oo waxa weeye axkaamta ciidda waxaynu soo sharxnay ciidda iyo axkaamteedii iyo qaabkii loo tukanayo oo dhan keliya waxaa inoo dhiman marka inaynu ka hadalno qodobka ugu dambeeyo oo ah munkaraatu ciid waxyaalaha dadku ay sameeyaan oo munkarka ah oon la rabin in ciidda lagu dhex daro dadku in badan waxay sameeyaan waxyaalo aada iyo aada u khaldan oo aan diinta islaamka waafaqsanayn maalintaani waa yowmul farax wa shuruur laakiin lama rabo wax diinta islaamka khilaafsan in la sameeyo dad badan baa marka waxay doonayaan inay sameeyaan wax diintii khilaafsan markaase waxay leeyihin waa maalin ciiday inaga deh marka waxyaala munkaraada baa jira oo dadku aada ay u sameeyaan qodobka ugu horreeya aan kusoo qaadayno waxyaalaha munkaraadka aan kaga digayno atadayunu bixalqi llixya ragga ayuu khuseeyaa inay garka soo xiiraan oo isku qurxiyaan oo yidhaahdaan garka ayaanu xiiraynaayo ciiddaan isku qurxinayna marka waxaa kala duwan waa soo sharaxnay ciidda la isku qurxinaya qaabkay u banaan tahay oo aduladeediyo dhan waa soo aragna iyo waxa ku banaan laakiin garka in la xiiro ciid iyo ciid la-aanba waa muxaramun wa huwa muxaramun fi lislaam diinta islaamka waa xaaraam weya garku in la xiiro leannahu nabiga calayhi salatu salaam waxa uu yihi khaalifu lmushrikiin mushrikiintii khilaaf maxaan ku khilaafnaayo samaynaa ama yuhuudna khilaaf taasna ku saaroon ixful ha xiira shaaribada xiira oo waxa weye shaaribada gaabiya xiira maaha oo ibar ka dhiga maaha jafu shaarib macnaa ibar ka dhiga maaha shawaaribtii gaabiya wa awfaru lixaa jarkana daaya rawahu shaykhan imam albukhaari iyo muslim baa werinay wa fii riwaayatin khaaliqu ahli lkitaab ee alyahuudi wanasaar leannahu garkay xiirayaane idinku garka ha xiirinina shaarubaday daystaane shaarubaday ha daysanina marka shaarubadii waa la gaabinayaa garkana waa la daynaya dadkii in badan marka maanta waxaad arkaysaa ciidda iyo jumcada ayuu isku soo qurxinaya markaasu wuxuu isku soo qurxinayaa liajli inuu garka muuq ka dhigo arrinta noocaasa marka wax banaan maaha waa arrin khalad qaala sheikh albani raximah llahu tacala waxa uli fi hadihi alqabiixa arrintan xun waxaa ku jirta buu yihi ciddata mukhaalafaat mukhaalafaat badan oo waxa weeye aan banaanayn ayaa ku jira kow midda ugu horeysa waxa weeye mukhaalafatu amrihi sala allahu calayh waalih wasalam assariix bilicfaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxuu amray in garka la daayo dayntaa marka garka la daayo waa amar waalamru yadullu cala alwujuub haddii lagu yihi marka garkii daa oo faraha ka qaado garkii awfaru lixa garka daa hadii la yidhi haddaad marka garkii xiirtid amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waad khilaaftay amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafana ilaahay waxa uu yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun ali ha iska jireen kuwa amarka nabiga khilaafaya inay fitna ku dhacdo oo fitna afiirto ama cadaab aliina uu ku dhaco waxa uu leeyahay ibnu kasiir marka uu sharaxayo ay macnaha iska ilaaliyeen adduunka in la fidneeyo qalbigoodu fidno iyo shirki iyo ay ka buuxsanto waxa ay kharimaan oo diintooda xumaato amase cadaab aliihna lagu sameeyo oo adduunkana lagu garaaco oo xadki laga oofiyo oo waxa weye dhibaato lagu sameeyo amarka nabiga hadday khilaafaan aakhirana cadaab ay la kulmaan marka waa mukhaalafatu amri nabiy sala allahu calay wasalam garka oo la xiiraa labo mukhaalafada labaad oo ku shiirta waxa weeye atashabuhu bilkufaar gaaladii baa la isku ekaysiinaya ila- nebiguna wuxuuna amray inaan gaalada laisku ekeysiin laisku ekeysiin man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii isku ekeysaya dar iyaga ayuu ka mid yahay marka dharkooda oo kale inaynu xidhanno oo dharka ay gaarka uleeyihiinoo inaynu iska ilaalinaa layna amray waxaa layna amray inaynu waxyaalo badan ku khilaafno sidaa daraaddeed marka inaan marka aynu khilaafno ayaa la rabaaye inaynu isku ekeysiino lama rabo mukhaalafada saddexaad waxa weeye waa taqyiiru khalqi illah khalqigii ilaahay baa la bedelaya alladii fiihi daacatu shaytaan taqyiirkaasoo ay ku sugan tahay shaydaan in la adeecayo leanna shaydaan sida ilaahay inooga sheekeeye wuu dhaartay waxa uu yidhi walaudilannahum walaumaniyannahum wala'aamurannahum falayubatikuna aadaana alancaam wala'aamurannahum falayugayirunna khalqa allah fii suurati nisa aayadda waxa weeye boqol iyo sagaal iyo toban wuxuu allah inooga sheekeeyey shaydaan oo dhaartay waxaan ku dhaartay buu yidhi waa qasam weyn inaan dumiyo duriyadda nebi aadam inaan hidi diino beena aan waxa weeye aan ka buuxin inaan amro inay waxa weeye ay xoolaha dhagahooda sheexsheexaan oo khalqiga ilaahay duuriya inaan amro falawala aamranahum fala yugayiruna khalqa allah marka markii hore xoolihii uu amrayaa inay googooyaan oo xoolaha inta dhagaha ka jarjaraan bay oran jireen waxa weeye shayaadiinta iyo ilaahyada yadaalahoo lama taabto wala amranahum fala yugayiruna khalqa allahna waa qofka abuurkiisii wax ka bedelaya karka oo la xiirana waa abuurtii ilaahay waad bedeshay liannahu jirkaaga timaha ka soo baxa ilaahay baa ka soo saaray wixii laguu ogolaaday inaad xiirtid baad xiiri kadhaa wixii aan laguu ogolaan inaad xiirid xiiridna ma xiiri kadhid bal ka waran marka akhil muslim gabadha muslimaddaa waxaa loo diiday inay haddii webshigeeda tintin ka soo baxo ama shaarabkeeda uu tin ka soo baxo inay goyso waa loo diiday iyadoo qurux raadinayso gabadhana waxaa loogu talagalay inay isqurxiso adiga oo nina xaggee joogtaa maalin walba haddaad garkaaga intaasoo kun oo timo ah xiiraysid soo arrin khatara ma aha araabica midda afraad waxa weye mukhaalafada afraad waa atashabuhu binnisaa dumarkii baa laisku ekaysiinaya leanno sababtu waxa weeye lacana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam man facala dalik nebiguna waa nacladay qofkii isku ekaysiiya dumarka oo nebigu wuxuu nacladay ninka dumarka isku ekaysiinaya waa nacladay gabadha ragga isku ekaysiinaysana nebigu waa nacladay arrintaasi marka waa arrin aan banaanayn in la iska ilaaliyaa la rabaa waa min alkabaa'ir sheekh albani raximah allahu tacaala kitaabkiisa xaju nabiy sala allahu calayh waali wasalam safxada sideedaad ayuu arrintaas ummadda uga digay oo yidhi yaan la xiirin garka oo waxa weeye dembiga weyn oo lagu dhacayo hala iska ilaaliyo imaamu dahabina waxa uu ku tiriyaa kabaa'irta oo waxa weye qofku inuu garkii xiiro culamada qaar baaba gaarsiiyey min alkabaa'ir sababtay u gaarsiiyeenna waxay tahay amarka nebiga oo laga leexdo oo waxa weye markaas wax daliiloo looga leexdi jirin dembi weyn baa lagu kasbada waxaa kale oo meesha taalla ilaahay amarkiisii oo la khilaafayo wafdigii markay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam najraan ayaa nebigu wuxuu arkay nasaaray ahaayeen markaasay waxay wuxuu arkay nebigu iyagoo shaarubadana la baxay garkana xiiray man amarakum bi haada buu yidhi waxaa yaa ila amray markaasay yidhahdeen rabbiga ilaana amray boqorkoodii u jeed markaasuu yidhi aniga amaranii rabbi allahayga aniga wuxuu amray inaan garka daayo oo waxa weye garka inaan daayo ilaahay baa i amray aniga haddii marka ilaahay amray nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna inagiina amray ina soo gaarsiiyey hadda haddaynu khilaafno waxaynu khilaafnay amarkii ilaahay waxaynu khilaafnay amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waana min alkabaa'ir marka labo waxa weye munkarka labaadoo la iska ilaalinayo kaa koowaad waa in garka la xiiro qof walba oo muslimana waxaan ugu naseexaynayaa iyo naftaydaba inaynu macsiyadaa ka dheeraano labo musaafaxatu nisaa dumarka la salsalaamayo oo alajnabiyaat aan waxa weeye maxramkaagi ahayn wa huwa muxaramun waa arrin xaaraama liqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam baa daliil u ah lian yudcana fii ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu nebigu waxa uu yihi calayhi salaatu wasalaam lian yudcana in lagu garaaco oo waxa weeye lagu qawiyo halkaa madaxa dhakada ah fii ra'si axadikum madaxa in lagaa saaro bimikhyatin maxaad ama mudac kaa tiraay ama musbaax waa bir weeye min xadiidin bir ah in halkaa madaxa maskaxda lagaaga garaaco khayrun lahu ayaa uga khayr badan qofka muslimka ah min an yamasa inuu taabto imra'atan laa taxilu lahu ay macnaha qofka muslimkaa in lagu garaaco birtaas oo maskaxdiisa lagu qawiyo ayaa u khayr badan oo u dhibiya inuu gabar ajnabiya taabto sababtu maxay tahay naag buu ku kasbanayaa naag ajnabiya hadduu taabto oo jirkeeda taabto laakiin tan waa adduunko waxaa laga yaabaa inuu dhintaba kabacdina markaa waa laakiin naar baa ka daran wey imaamu dabaraani baa werinaya wasaxaabu sheekh albani raximah llahu tacaala fii saxiix iljaamici sagiir ayuu ku saxiixinay haddaba dad badan baa arkaysaa markii iidda la tukado rag iyo dumar isasalaamaya isgacan qaadaya arrintaasi waa min alkabaa'ir waa in la iska ilaaliyo waa dembi weyn waa caado xun dhaqan xun weeye looma baana gabar ajnabiyada oo aad geydid ha salaami waxa aad salaami ka dhidi waa gabdhaha muxaram muxaramaadkaaga hooyadaa iyo walaalahaa iyo eedooyinkaaga wixii aadan geyin iyo xaaskaaga laakiin wixii ka soo haray ha dhowaan saddex midda saddexaad waxa weeye atashabuhu bilkufaar in la isku ekaysiiyo gaaladii la isku soo ekaysiiyo oo see la isku ekaysiinaya dharkoodao kale ha soo xidhanayaa oo waxa weye maaragtay dharka ay leeyihiin oo kale ayaa la soo xidhanaya heesihii baa la dhegaysanaya waxaasaba waa muxaram waa iidayinaa bay kuleeyihiin hool bay kiraysanayaan markaasi waa maanta waa inti iidda hool baa la kiraynaya xaflad baa la dhigaya waxaa la soo kiraynayaa hoballo waxa weeye heesaya faasiqiina noocaas oo dhan waa muxaram ilaa in laga baqo oo laga dheeraado ayaa la raba waana mukhaalafa sharciya nabiguna calayhi salatu salaam waxau yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofkii dad isku ekeysiiya iyaguu ka mid yahay abu daawuud baa werinaya wasaxaxahu waxaana saxiixiyey sheekh albani raximah llahu tacaala ayaa ku saxiixiyey fi irwa alqaliil iyo sunan abi daawuud iyo ayuu ku saxiixinayaa iyo saxiix aljaamic sakiirkay can ibni cumar buka iyagoo loo werinay halkaa marka waxaa lainooga digayaa inaynu gaalada dhaqankooda qaadano hadday iyagu maalinta iidda ay xumaan sameeyaan oo khamri cabbaan oo meela kiraystaan oo hoolal kiraystaan hadda inagu ku dayan mayno inagu muslimiin baa nahay waxa weeye sidii ilaah allah subxaana watacaala wixii ilaahay raalli gelinaya un baynu samaynaynaaye wax ilaahay ka caraysiinaya inaynu samayno xaaraam marka in hool la kiraysto maalmaha kaleba oo waxa weye xumaan lagu sameeyo maalmaha kaleba waa xaaraam maalintii iidda oo farxadda lahayd oo wanaagga lahayd in waxaa lagu sameeyo waa arrin aada iyo aad aan u habboonayn oo xaaraama in la iska ilaaliyana loo baahan yahay oo aada iyo aada in la isaga digo ayaa habboon marka in badan baa dadkii maanta arkaysaa intuu garkii soo xiiro oo soo labisto oo waxa weeye isku soo taago dharkii gaalada isku soo ekaysiiyo ama waxa weye maarata uu heeso soo qaato oo waxa weeye lasoo kiraysto nimankii heesi jiray iyo naagihii xumxumaha heesayey waxaas faasiqiinta ah meeshii la keeno oo la yidhaha maanta waa damaashaanayna xaaraam wey waxa afar munkarka afaad waxa weeye addukhuulu cala annisaa dumarka guryaha jooga hadday keligee tahay oon maxram la joogin in la isaga galo oo soo salaamaya gabadh keligeed guri joogta aada isaga geshid ood shaha iska cabtid oo iska fariisatid ood keligii noqotaan lama ogola nabiga calayhi salatu salaam waxau yihi iyaakum addukuulu cala annisaa waxaan idiin kala digaya idinka iyo gelitaanka aada dumarka u gelaysaan faqaala waxaa layihi faqaala rajulu nin baa waxa uu ku yidhi oo min alansaari ansaar ka mida yaa rasuul allah ara-ayta alxamu ka waran dunaashi xamugu waxa weeye waa waa dunaashigo gabadha ninka dunaashigeeda ah oo waxa weeye nin kala dhashay ama ninkan adeerkii iyo ragkii qaraabadii waa qaraaba zawja wey qaala wuxuu nabigu alxamu almowt kaasi waaba geeriba wey kaasi waaba ugu daranya waayo sababtuu geeri ku noqda waxay tahay lagama shakiyayo laakiin nin ajnabi oo guriga sii gelaya hadii la arko waa laga shakiyaya laakiin ninka walaalkii iyo ina adeerkii iyo waxaa leeya waa reerkii qaraabadii wey waa dadkii qaraabadii o waa la iska gelaya imaam bukhaari iyo muslim baa werinaya xamuguna waxaa la yidhahdaa aqribaau zawj ayaa la yidhahda ninka qaraabadiisa sida walaalka iyo waxa la mida ayaa la yidhahdaa xamug haddaba kaana waxaa la inooga digay guri gabari joogto gabadhaasina ajnabi kaa tahay gayaankaaga ay tahay ayna maxram ku ahayn inaad inta u geshid keligeed hadday tahay aad la joogtid la fariisatid lama ogola oo waa arrin xaaraama oo waxa weye ma banaano leannao khalwa imaanaysa haddii meeshii khalwa timaadana shaydaan baa saddexaynaya oo meesha haddii rag iyo nin iyo naag hadday meel isku keliyeystaan waxaa sadexeeya waa shaydaan shaydaan baa meeshii imaanaya oo sadexaynaya aada iyo aada markaa lasaga ilaali oo arrintaasi waa khatar wey munkarka shanaadoo lainooga digaya waxa weeye tabaruju nisa wa huwa muxaramu waana xaaraam wey allah subxaana watacaala waxa uu yihi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati luula war guryihiina jooga oo waxa weeye ha tamashilaynina oo waxa weye banaanka ha wareeginina idinkoo siinadiina banaanka muujinaya tabarujka waxa la yidhaha markay naagtu ziinadeeda intay muujiso isqurxiso ay markaa jirkeedii iyo waxawey quruxdeedii banaanka yaallo oo waxawey markaas ay banaanka marayso ay xijaab la-aan ku baxdo taasaa la yidhahdaa tabarujka taana waa la inooga digi gabadha muslimadaa marka waxaa la rabaa sidii jaahiligii oo kale inay samaysa lama rabo xijaab baa ilaahay amray yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn xijaabkeeda inay qaadataa la raba nebigu waa inooga digay waxa uu yihi waxaa imaan doona akhir zamaanka waxa uu yihi sinfaani min ahli nnaar laba qolo oo ahlu naarka ka mida lam arahuma anigu ma arag buu yihi laakiin waa imaan doona maxaa ka mid a waxa weeye dumar kaasiyaatun caariyaatun waxa weeye dumar dharna qaba qaaqaawanna oo waxa weeye cawradoodii iyo jirkoodii banaanka dhigay oo waxa weeye maa-ilaatu madaxooda maaragtay waxa weeye ayay culamadu ku fasireen macnaha madaxooda dhinac u qallooco timahooda iyo ama dadka soo jiideen oo raggii fidnaynaya dumarkan maanta qaaqaawan oo duruucda iyo inta qaata banaanka tamashilaynaya ayay ku fasireen culimmadu marka caariyaadkaas lama rabo in aada iyo aad la iskaga ilaaliyo ayaa la rabaa oo waxa weeye aan la iska ilaaliyo nebigu wuxuu yihi laa yadkhuluuna aljanna jannada ma gelaayaan walaa yajidna riixaha jannada riixdeedana ma helayaanoo uma soo carfayso waa ahlu naar naar bay gelayaan marka ma aha macnaheedu inay gaaloobeen oo ku waarayaan laakiin naar bay gelayaan oo horey jannada ka geli mayaan laakiin hadday muslimiin ahaayeen inay jannada waxa weye dalaal ka galaan ayaa waxa weeye axaadiista kale iyo daliisha kale caddaynaysa oo waxa weye aakhirka jannada un bay tegi doonaan laakiin hadda cadaab iyo dhibaato ayaa ka horeysa marka arrintaana la iska ilaaliyo oo gabdhuhu waxaa la rabaa inay xijaabkooda qaataan hadday qaraabo soo salaamayaan iyo hadday banaanka u baxayaanba xijaabkooda inay qaataan ciid iyo ciid la-aanba midda dhexaad oo lainooga digaya waxa weye al-israaf waltadbiir ha watabado macnaha israafka inaynu xoolaha ku israafno oo maalinta ciidda wax aan loo baahnayn oo maalaa yacniya sala iska sameeyo xoolo badan saa loogu israafo lama ogola ilaahay waxa uu yihi walaa tusrifuu fakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin ilaahay ma jecla kuwa israafka sameeya fi suurati ancaam marka israaf lama sameeyo ilahay aayad kale wuxuu ku yihi walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaatiin wa kana shaydaanu lirabbihi kafuura marka mubadirku waxa wey qofka israafka iyo xoolaha waxa wey ku cayaarayo marka maanta waa ciide wax alle waxaad iska samee oo ku cayaa oo ku tamashulee oo waxa weeye lacagta meelo aan loo baahnayn lagu bixinayo oo lagu cayaarayo lama rabo waxyaalaha aan loo baahnayn oo in ciyaalka iyo lacag cayaarsiiya dhib male oo maalintaa waxa way xoogaa ciyaalka iyo ay iska dandamaashaadaan oo loo waasiciyo laakiin waxyaalaha munkaraadka ah oo waxa weeye aan loo baahnayn ama gaalada lagaga dayanayo ama xumaanta ah in aada iyo aada isaga ilaaliyo wey sababtu waxa weeye xoolaha ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu danteenna ku qabsanno wanaageenna ku qabsanno ilaahay kaga baqno laynooma siinin inaynu ku israafno oo xumaan ku samayno marka ila walaa tubadir tabdiila anaa tabdiilku waa israafkii weeye oo xoolihii o dhan ku cayaartay ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin shayaaiinta walaalahood wey kuwa xoolaha saa uga cayaaray marka taar ayaan la samaynin oo israaf la samaynin oo waxyaalo badan baad arkaysaa inay dadku maalinta ciiddaa ay ku tagrisalaan oo ku cayaaraan oo xoolo badan la khasaariyo oo waxa weeye cunto badan oo wax cunaya aana jirin iyo meelo badan oo hadba la iska tegayo waxa weye lagu tamashulaynayo aada iyo aad arrimahaas o dhan iskaga ilaaliyo qodobka ugu dambeeya oo waxaway munkaraadka waxaa ka mid ah tarku katiiri min annaas asala dad badan baa salaada maalintaa ka taga fi lmasjidi wa gayr lmasjid dad badan baa xitaa maalintaa salaadiina iska ilaawaya oo waxa weye mar hadday cii tahay wuu iska wareegayaa hadba meel tag hadba xagga ka dhac waxa weye waaba ilaawayaaba in maanta salaad laga rabay waxaa laga yaabaa duhur iyo casar iyo maqrib inuuba ilaawo oo iska wareego oo caawa markuu inuu isa soo xusuusto arrintaas waa arrin khalada salaadu waa waajib siday awal waajib kuugu ahayd maalmihii kale ayay maantana waajib u tahay marka lama rabo in salaadihii la dayaco oo maalinta ayaan salaadaha la dayicin waxaan marka aada iyo aada uga digayaa waxyaalaha dadku in badan sameeyaan oo munkarkaa faraha badan oo dhan la iska ilaaliyo khaasatan dadka sameeya maalinta ciidda inay yidhaahdaan hoolal baan kireenaynaayo maanta waxaan samaynaynaa in waxa weye xaflade iyo markaasaanu heese iyo qurun iyo bakti dadka noocaasa ilaahay inta ka cabsadaan waxaasi waa munkar waana waxaan banaanayn waana wax xaaraama ciid iyo iyo ciid la-aanba midna ma banaana oo labadaba waayo waa munkar shaydaan ayaa wata arrimaha noocaasana aad iyo aad ha la ysaga ilaaliyo insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan marka kusoo gebagabeynaynaa axkaamta ciidda insha allahu tabaaraka watacaala waxa alla wixii khalada waan khaldaya ilahay baan usoo adkeenayaa wixii saxana ilahay baan ku mahadinayaa qof walba oo muslimana waxaa le ilaahay ka dhigo aladiina yastamicuuna qola fa yattabicuuna axsana kuwii maqla wanaagga raaca intiisa wanaagsan wixii kaloo khaladana banaanka ka mara walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabillahi tawfiiq